bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan qodobada wararka caawaan idiin hayna waxaa ugu waaweyn ilaan oo go-aamo ka soo saartay xidhiirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka xukuumadda soomaaliya oo faahfaahisay howlgal qorshaysan oo ka dhacay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha hoose golaha shacabka oo maanta loo qeybiyey hindisa sharciyeedka hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka ee nisa iska hogaanka ah ilaalada canshuuraha ee booliiska soomaaliya oo ka digay in numbarada gaarka ah ee askarta ah lagu diro lacagaha canshuuraha golaha aqalka sarena maanta waxa ay kulan ka yeesheen xeer hoosaadyada golahaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhan dowlad goboleedka puntland ayaa go-aano ka soo saartay xiriirka iyo wada shaqeynta dowladda federaalk ee soomaaliya qoraal ka koobnaa saddex bog oo ay puntland soo saartay ayay kaga hadashay xiriirka iyo wada shaqeynta dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana ay sheegtay in muhiim ay tahay in la dhammaystiro marka hore qodobo ay ka mid yihiin dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya qodobo dhowra oo puntland ay soo bandhigtay waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa in wadahadalada dowladda soomaaliya iyo somalilan iyo sidoo kale puntland iyo somalilan la meel mariyo islamarkaana qorshe saxa laga soo saaro inta qorshahaas laga dhammaystirayana puntland ay noqon doonto dowlad gooni ah oo soomaaliya dowladda federaalka kala xaajoon doonta hadba wixii ay u baahato maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa ay maanta u fadhiisatay dhageysiga rag loo haysto dacwado dila sida ay ku waramayso faadumo cabduqaadir
waxaa dheyraya shaqadan kaloo kaaraan ka dhacday way jirtay dagaalahaas dhacay meesha hadda tababarka looga soo baxo uu sheegahaya waxaas dhan way jiraan meesha la keenay meeshan ka mid ahaa intaas xaqiiqo waay way jiraan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sida ay tilmaamtay eedeysanayaasha kale ah axmed sahal cali maxamuud iyo khudaame xamsi yuusuf maxamed waxa ay ku eedeysay sagaaliyo labaatankii oktoobar sanadkii tegay labada kun labaatan iyo labadii dhacdo ka dhacday xaafadda jamhuuriya ee degmada karaan weliba iyagoo wata biskooladihii ay wax ku dileen iyo qori ak forty-seven ah oo ay ka disheen shuukax cadaawe maxamed oo ka tirsanaa ilaalada amniga degmada karaan waa siday maxkamaddu sheegtay baaris dheer kadib waxay inoo soo baxday in eedeysanayaashu ay ka tirsan yihiin amniyaadka kooxda al-shabaab dilal badanna ay ka fuliyeen magaalada muqdisho sida ay noo sheegeen iyagoo dilay marxuum xidigle cismaan cabdi yuusuf oo ay dileen toddobiiyo tobankii bisha saddexaad labada kun labiyo iyo labaatanka oo ah digtoor ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed ayna ku dileen degmada yaarshiid sidoo kale waxa ay dileen marxuum dable calas cali maxamuud oo ka tirsanaa xoogga dalka oo ay dileen siddeeddii bishii labiyo tobnaad labada kun kow iyo labaatanka kuna dileen suuqa xoolaha degmada hilwa sidoo kale waxay dileen marxuum shuukax cadaawe maxamed oo ay dileen toban iyo sagaalkii bishii tobnaad labada kun labiyo labaatanka kuna dileen suuqa degmada kaaraan gaashaanle muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaalyaha ciidamada qalabka sida iyo jenaraal cabdulaahi buula kamey xeer ilaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida maxkamaddu waxay ka wada sheegeen eedeysanayaasha kaalintii xooganeed ay ku lahaayeen falalka amni darro ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah caasimadda muqdisho labada eedeysane waxay shabaab ku biireen muddo fog waxay shabaab kala soo shaqeeyeen shaqooyin kala duwan oo jabhado iyo dagaallo ah xitaa dowladaha deriska in la weeraro ay ka mid tahay waxay ugu dambayntii shabaab ku kalsoonaadeen inay yihiin dad afkaarta shabaab ay aad uga dhaadhacsan tahay kuna fogaatay waxayna ku qanceen inay qaybta dhagartae amniyaadkae qarsoon ay ka shaqay karaan oo ay dilalka geysan karaan sidaas ayaa loogu soo bedelo lagu keena magaalada muqdisho xitaa xaasaskooda ay ka soo wateen gobolladii ka shaqaynaya inay ku keeneen magaalada waxay qayb ka qaateen dilal badan oo loo geystay muwaadiniin shacaba iyo askar dowladda yacni u shaqeeya oo ay magaalada gudaheeda ku dileen dilalkaasoo ugu dambeeyey marxuum shuukax cadaawe maxamed oo ay ku dileen degmada kaaraan kana qaateen qorigii amniga oo ugu shaqaynaya degmada kaaraan oo ku habaysnaa ka qaateen kaasoo lagu soo qabtay iyagoo gacmahooda ku wata dhammaan intaas markii la ysku daro
waxay caddaynayaan sida ay khatar u yihiin wiilashaas dhallinyarada ah oo ka sheekeeyey taariikhdoodii ka sheekeeyey inay ka mid ahaayeen jabhadihii shabaabka ee kenya ka dagaalamay ilaa intaa socday maxkamadda waxaan weydiisanaynaa maadaama ay gacan ku dhigliyaal yihiin saddexooduba labadooduba saddex marxuumna ay dileen in ay ku xuko- ku xukunto ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta gaashaanla sare xasan cali nuur shuuteh gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida fadhiga maxkamadda ayuu soo xiray ugu dambeyntii ee dhegaysiga eedda dhanka ka ah eedaysanayaal axmed sahal cali maxamuud iyo qudaamo xamse yuusuf maxamed intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana kuwa aan ka soo saarayso maxkamaddu waa noo xiran tahay faadumo cabduqaadir xasan raadiyahay tv-ga dalsan muqdisho
baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu loo qeybiyey hindisa sharciyeedka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa kulanka golaha shacabka waxay mudanayaashu sidoo kale ka jeediyeen khudbado kulul oo ay uga hadlayeen soo xaadirista xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo muddooyinkii dambe ahaa markaasi kuwa aan si toosa u imaaneynin baarlamaanka kulamo badanna ay u baaqdeen mahad nuure axmed ayaa ka waramaya ka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa yeesha maanta kulankoodii caadiga ahaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa shir gudoominaya kalfadhigii labaad kulankiisii sagaalaad ee golaha shacabka anjadihiisan uu ahaa qeybinta hindisha sharciyeedka hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka iyo sidoo kale hindisha sharciyeedka aqoonsiga diiwaangelinta dadweynaha xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaana dood ka yeeshay ee sharciyadan loo soo gudbiyey gudoomiyaha guddiga xeerhoosaadka anshaxa iyo sidoo kale xasaanada ee mudanayaasha golaha shacabka cabdisamed macalin maxamuud iyo qaar ka mid ah xildhibaanada soo xaadiray kalfadhiga golaha shacabka ayaa sheegay in muhiim ay tahay islamarkaana mudanayaasha golaha shacabka laga doonaya inay ka shaqeeyaan shuruucda muhiimka u ah dalka
waxaa laga yaabaa kuwa anigu aan soo jeedin si aan soo jeedin loo qaato laakiin aqlabiyadda aqlabiyadda golaha ay ku ansaxdaa taa midaas taasaan rabaa waxaan kaloo rabaa inuu sheego een een shariif uu sheegay qodobka boqol toban iyo labo ee xeerosaadka golaha shacabku wuxuu sheegayaa qaabka xeerosaadka wax looga bedelayo
xeroosaadka aan ka hadlaya yani xeroosaadka guddoomiyahu haddii la dhaho qaa- qaarna ha lagu dhaqmo qaarna ha lagu dhaqmin haddii u keenaysa waxay wada qaarna ha lagu dhaqmo qaarna ha lagu dhaqmin haddee ma soconayso arrin adigu ku khusaysaa jirto xeroosaadka waxaa ku taallaa labaiyo tobanka iyo barka ama lix saac iyo bar salaad duurin la aado shirkan waa iska wadaa ma joojinaysid qadiyaddaasaan rabnaa marka in wax laga qabto maantaba ugu horraysa lix saac iyo bar haddee ninka tukanaa isaga ku taallaa qodobo muhiim ah oo xildhibaanadu inay ogaadaan ay tahay si gaara u ogaadaan isaga iyo guddoonkii soo alifayba waa u mahad celinaynaa marka sharcigu shaqeeyo bini aadanka oo dhan wuxuu u baahan yahay sharcigu inuu shaqeeyo marka anigu xataa maanta ma qabo inaad xaadiriinta joojisaan sababtoo ah baarlamaankani inuu shaqeeyo weeyo sidaa maanta uu u yimid mar walba u yimaado haddaad marka marna soo qaadaan marna debcisaan annakuna waa debcinaynaa markaa marka horta anigu waxaan taakiidinayaa aad iyo aad u ammaanayaa in maanta baarlamaanku isi saxay oo weliba eh, mas-uuliyadda laga rabana isku dhiirigeliyey aad iyo aad baan taa idinku ammaanayaa guddoonka oo dhan guddoomiye annaku marka maadaama baarlamaanku isu saxayo annaguna dhibaataanu qabnaa dhibaatadaanu qabnaa waxa weeye waxbaa noo keenaysaan oo sharci baa noo keenaysaan waa ka doodaynaa waxbaa soo jeedinaynaa waxayaga cid noo weelaysa oo noogu soo darta oo nagala dooda oo ma haysano hadhow marka dambe wixii doodii iska dhammaato oo isaga ekaato maantao dhan halka waxay ila tahay oo iska shimbiraya oo heesa ay u ekaato waxaad doontaan baad markaa kadib la qoraa oo lama tix waaye sharcigaas oo ah hindi sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman fadhigii hore markii la qeybinayey ee khaladaadka uu soo galay wasiirkan meeshuu ka akhrinayey hadda waa la soo saxay oo kii rasmiga ahaa oo hadda la qeybiyey een akhriska koowaadna wuu maray laakiinse wasiirku wuxuu sheegay in lala akhrin doono sharcigii baarlamaanka sagaalaad uu ansixiyey ee ahaa mana loon dariye marka sharci lala akhrin lahaa maadaama annaga guddiga maaliyaddan aan nahay sharci lala akhrin lahaa in asna lasoo daawaco si ay u fahmaan waayo kanoo kale wuxuu noqonayaa xeer ku lifaaqan xeerkii hore ku lifaaqan buu noqonayaa waana isla socdaan waana is saameynayaan marka markii hore aan ka aan bilaabeynana doodiisu waxay ahayd in sharcigaas iyo sharcigan ay ay ay ay iswaafaqayaan in laisla akhriyana ay tahay horeen loo ansixiyey marka xeerkaas xeerka lagu lifaaqi lahaa in aan lala akhrin lahaa in la keeno taas waa qodob gudoomiye mudanayaal siduu walaalkeen cabdisamed noogu akhriyey si faahfaahsan waaye laakiin lajiifyaana bannaan ayaa meeshaan ka jirta baarlamaanka tabasho badan oo badan oo badan ayuu qabyaa wuxuuna ka qabyaa waa guddoonka qaabka ay wax u maamulayaan sababtoo ah tusaale yar baan idin sheegayaa xildhibaanka baarlamaanka dhexdiisa wuu ka bilaabi karaa mooshin uu sharci ku xurinaayo ama uu ku diidaayo oo muxuu ahaay ajandihiis wax looga beddelayo halkan waxaad la socotiin aniga daahir ah xeer hoosaadka labaatan iyo kowgii qodob markii muxuu ahay la qoraayey inaan mooshin keenay aan u dhiibi xogeeyaha xogeeyaha guddoomiyahaas uu sii dhiibi maanta meelasku sugan yahay iyo meelasku dabbeeyo wallaahi inaanan garanayn dhanka kale guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo soo xiray kulanka golaha ayaa tilmaamay in laga soo shaqeeyo hindisa sharciyaadka loo soo gudbiyo golaha lana soo xaadiro fadhiyada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo muddooyin badan u baaqday kormla-aan arrintan doodii xildhibaan kasta wixii ku jira inuu sheego xag buu u leeyahay fakrad inuu dhiibo xag buu u leeyahay laakiin hadday noqoto ajento meelku in hadday noqoto xildhibaano ah waxay noqonaysaa dood aan soo ururaynin marka aniga waxaan soo jeedinay xildhibaano badan oo aad u sharo badan oo hadalka ku qorana jira maxamed raxmaana ka mid ah sareeda ka mid ah casho koosa ka mid ah laakiin maadaama ajendihii noqotay jaanta rugu noqday salaadiina la joogo waxaan rabaa haddii istoosintii yaraydi maaragtay nala faagatay ajendaha maalin waa ka dhigan karnaa maaragtay in waxyaalaha qaladaadkana laga hadlo waa ka dhigan karnaa xildhibaanada sharafta leh waxaa idinka codsanayaa dadkii xildhibaanadii harsanaa inaan dib u dhigno aniga xildhibaanada iskumid ay noo yihiin sharaftooda waa ilaalinaynaa anagu dhammaanteen waxaa lanooga baahan yahay ajendaha aan maalintaas ka dooday inaan xoogga saarno shuruucdeen aan ilaalsano intaasaa muhiim ah xildhibaanadii harsanaa raalli ahaada waa lix saaci bar marka idinkoo aad iyo aad u mahadsan qodobadii hataan la isla garanay heer hoos waa qiibsanay shuruucdii waa la qiibiyey barnaamijkii barburaarujintii heer hoosaadka waa dhegaysanay xildhibaanadii maaragtay aragtadood waa dhiibtaan intii ka gaartay inta kale anigaa idinka qabsanay idinkoo aad iyo aad u mahadsan raalli ahaada fadhigeena maanta waa xirinaynaa waana noo xiran yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahad nuuri axmed warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaan wararkeennii habeennimo ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa kulanti dambe nabadgelyo
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalxel